أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati saba casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo sideedaad qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaas wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga linnaasi dadka intii ka ah kuma anaan dirin ilaa kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood ma ahane bashiiran xaal aad tahay ku bishaaraynayo liman adaacaka qofkii adig ku adeeca aada u bishaaraynaysid wanadiiran xaal aad tahay mid digayo oo qofkii adig ku khilaafo cadaab aada ugaga digaysid walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan sidaas oo risaaladaadu inay caam tahay ma garanayaan dad badan aayaddan risaalada nebiga sal ll l slam ay ka waramaysaa cumuumnimadeeda oo inay tahay risaalo caam ah oo carab iyo cajam qof cad iyo qof madow dhammaan dunida dhammaanteed inay wada camimayso qof walbaana waajib ay ku tahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalama inuu raaco oo uu markaa daacadiisu ay inay waajib ku tahayna uu ogaado marka alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga linnaasi dadka xaggooda kuma aanan dirin ilaa kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood inay yihiin ma ahane kaafatan bimacnaa caamatan xaalo in laga dhiga ayaana marka fiican waxaana laga xaaleynayaa linnaasida iyada ka danbeyso oo meeshaa yacni wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi kaafatan xaalo waaye linnaasida ka danbeysaana laga xaaleynayaa waana bannaan tahay luqa ahaan sidaas inkastoo zamakshari uu diiday diiditaankiisaasna waa la towhiimiyey oo waa la khata-a xugmiyey oo yacni kaafatan iyo caamatan iyo sida badan waxay ku imaadaan xaalo ahaanay ku imaadaan jaar iyo majruur iyaga ka hore ee ka dambeeyo inay xaalo ka noqdaanna waa bannaan tahay naam isaga marka de maslag dhib badan buu maray oo uu leeyahay wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga ilaa kaafatan ilaa irsaalatan buu leeyahay diritaan kaafatan oo caam ah ma ahane linnaasi aan kuu dirnay bashiiran xaal aad tahay wanadiiran qaabkaas uu marayaa marka kaafatan wuxuu ka dhigayaa nacti oo mancuudkiisa uu soo qadarayo sidan laakiin aan marnayaa loo badan yahay iyadaasaana fiican bashiiran xaal aad tahay mid bishaaraynayo wanadiiran xaal aad tahay mid digayo walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga risaaladaada cumuumnimadeeda oo yahuudda iyo nasaarada iyaaba ka mid ah dadka risaalada nebiga inay caam tahay iyo aanba aaminsanayn ama ayaga iyagoo og haddana iska indha tiraya wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goormee ayuu haadaa kan uu ahaanayaa kanday alwacdu ballanqaadka ah in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan wacdigan oo guusha ama aakhirada tilmaamayo goormuu ahaanayaa waa soo marnay aayada la mid ah fii suurati yuunus ayaan kusoo marnay ayb qul waxaad tiraahdaa lakum waxaad leedihiin idinka miicaadu yowmin maalin ballankeed ayaad leedihiin maalinka oo laa tasta'khiruuna aydnan kadib dhacaynin canhu xaggiisa saacatan gelin aydnan kadib dhacaynin saacad walaa tastaqdimuuna aydnan hormaraynin oo aydnan ka hormaraynin miicaad marka ustucmila bimacna almasder waa isim laakiin ustucmila bimacna almasder waxayna ka dhigan tahay qul waxaad tiraa lakum idinka waxaa idiin sugnaaday oo aada leedihiin miicaadu yowmin wuquucu wacdi yowmin maalin ballankeed dhicitaankiisa aada leedihiin yacni maalin ballankeed dhicitaankeeda ayaad leedihiin oo yacni maalintaabaa dhacayso oo ballanteedaa leedihiin wayna imaanaysaa maalinkaasi maalinka oo laa tasta'khiruuna aydnan dib dhacaynin canhu xaggiisa saacatan aydnan ka dib dhacaynin saacad walaa tastaqdimuuna aydnan hormaraynin sidii markaa ilaahay ugu talagalay unbay noqonaysaa huwa aladii khalaqakum min tiinin huma qadaa ajalan waajalun musaman cindahu huma antum tamtaruun oo kale wa wa qaala aladiina kafaruu lan nu'mina bihada alqur'ani walaa biladii bayna yadayh halkanna mowqif kaloo alla ka hadlayaa kufaarta madax adeygooda iyo marka qiyaamaha la tago madax adeygaa siduuna waxba u anfacaynin oo qaarkood qaarka kale ay uga hor imaan doonaan oo ay ula doodi doonaan oy ula murmi doonaan kuwii la raacay iyo kuwii wax raacayba dayib saddexda aayadoodba macnahaasaa ku jira soo socda wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lan nu'mina rumayn mayno bihaadaa kan ma rumaynayno kan day alqur'aani qur-aanka ah ma rumaynayno walaa biladii kiina ma rumaynayno beyna yadayhi qur-aankan hortiisa ahaaday towreed iyo injiil iyana rumaymayno dayib oo qur-aanka maxaysan u rumaynaynin ishaaradan qur-aanka waxay leeyihiin marka qur-aankan ma rumaynayno aladii tadamana atawxiida waalrisaalata waalbactha qur-aankan oo towxiidka sheegayo ilaahyadeenna diidayo risaalo ka waramayo nebi in lasoo diray iyo risaaladii ka waramayo bacthi iyo isa soo bixin inay jirto qur-aankan sidaa sheegayo oo innaga hawadeenna aan raacaynin oon waafaqaynin ma rumaynaynay dheheen wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lan nu'mina ma rumaynayno bihaadaa kan kanday alqur'aani qur-aanka ah ee towxiidka iyo risaalada iyo bachiga sheegayo ma rumaynayno walaa biladii kiina ma rumaynayno beyna yadayhi hortiisa ahaaday ka kale maxay marka u diidayaan kutubtii hore waxay u diidayaan sifadii nebi moxamed iyo risaaladii nebi moxamed iyoayuu sheegaya marka waxaa weeyaan ma rabno qur-aankan oo nabiyullaahi moxamed oo la yimid mid isaga tilmaamayana ma rabno uma soo jeedno walaa biladii beyna yadayhi dee towraad iyo injiil qur-aanka iyo nebiga iyo risaaladiisa iyada lafteeda uu ka warama oo culimada qaar waxay yidhaahdaan kufaartii quraysh waxaa lagu waxay weydiiyeen yahuud niman culimmadood abay su-aaleen qur-aankan iyo waxaan uu moxamed la yimid kutubtiinii ma ku aragteen markaasay yidhaahdeen haa waa ku aragnay markaabay waxay yidhaahdeen marka isagana ma rumaynayno wixii isaga sheegana ma rumaynayno ayb walow taraa idid daalimuuna mawquufuuna cinda rabbihim walow haddii taraa aada arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay ee cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigay haddii aada arki lahayd mawquufuuna kuwa la joojiyey oo lasoo joojiyey ay yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa lasoo horjoojiyey iyagoo sidaa ah haddii aada arki lahayd la ra-ayta amran cadiiman arrin argagax iyo weynaan u saaxiiba ayaad arki lahayd yarjicu xaal uu celinayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqowla hadalka uu ku celinayo oy warka isku celcelinayaan yaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan istudcifuu la taag daraysiistay kuwii la daciifsaday oo ayagu haye raaca iska ahaayo caamada ahaa waxay dhahayaan liladiina kuwii waxay ku dhahayaan istakbaruu isweyneysiiyey adduunyada markii la joogay biictibaari maa kaanuu ee aakhira iskulama weyna cid isla weynaa karta aakhira ma leh laakiin biictibaari maa kaanuu say soo ahaayeen waay wax laga warramaya liladiina kuwii istakbaruu isweyneysiiyey adduunyada isku soo weyneysiiyey waxay ku dhahayaan lowlaa haddii lala yahay antum idinka lowlaa haddii antum idinku mawjuuduuna yacnii idinku haddaynan jiri lahayn waay oo laidinla yahay lakunaa waxaan ahaan lahayn innaga mu'miniina kuwa alla rumeeyaan ahaa lahayn idinkaa waxaan noo horseeday qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu isweyneysiiyey liladiina kuwii waxay ku dhaheen istudcifuu la taag daraysiistay ee iyagu wax iska raacay anaxnu annaga miyaa sadadnaa celinay kum idinka idinka celinay can ilhudaa hanuunka annaga miyaa idinka celinay bacda id kolka bacdi jaa-akum kolkuu idin yimid ka gadaale bal ee annaga idinkama celinina kuntum waxaad ahaydeen idinka laftiina mujrimiina kuwa dembiilayaal ah wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istudcifuu la taag daraysiistay liladiina kuwii waxay ku dhaheen istakbaruu isweynaysiiyey bal e sidaa xaalku aada sheegaysaan inuu yahay iska daamaba ahane makruleyli saddanaa annaga waxaa naga celiyey can ilxaqi xaqa waxaa naga celiyey makrun ayaa naga celiyey shirqool idinka aada maleegeyseen makrukum yacni shirqoolkiinii ayb alleyli ay fi lleyli habeenbar dhexdiis dhacay wanahaari iyo maalin dhexdiis dhacay ayb yaa xaqii naga celiyey shirqoolkiinii habeen iyo maalin aada shirqoolka wadeen ayaa wuxuu naga celiyey xaqi id waqti ta'muruunanaa aada nafarayseen annaga an nakfura inaan ku gaalowno billaahi alle aan ku gaalowno aadana amri nafarayseen wanajcala aan yeelno lahu isaga aan u yeelno andaadan kuwa aan la sinno oo aan la fil ka la fil dhigno wa asaruu waxay qarsadeen annadaamata qoomamo iyo shallay ayay qarsadeen lamaa markii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen wajacalnaa waxaanu ka dhignay al aglaala katiinadihii iyo silsiladihii fii acnaaqi aladiina kuwii luqumahooda ayaan yeelnay kafaruu kufriyey markaasaan waxaanu ku niri hal yujsowna maa yujsowna la abaalmarin maayo ilaa maa kii unbaa lagu abaalmarinayaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen dood marka de qiyaamaha ninkii xaq darra wax ku raacay iyo midkii yacnii kii la raacay iyo kii wax raacay sida shanigoodu aakhira uu noqonayo alla ka waramaya marka alla wuxuu leeyahay waqaala ladi walow taraa haddaad arki lahayd id waqti addaalimuuna kuwa dulmiga falay ee cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigay waa gaaladii mawquufuuna iyagoo markaa la joojiyey oo lasoo istaajiyey cinda rabbihim rabbigood agtiisa yarjicu xaal uu celinayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqowla hadalka uu ku celinayo oy warkii isku celcelinayaan haddaad arki lahayd la ra-ayta amran cadiiman jawaabta low marka waa muqadar arrin weyn baad arki lahayd yaquulu ladiina kuwii wuxuu dhahayaa waxay dhahayaan istudcifuu wax taag la taag daraysiistay waa kuwii adduunyada aan magaca iyo maalka iyo maamuuska badan aan ku lahayn oo iyaga dadka uun iska raacayo yacnii iyaga kuwa iyaga laga sarreeyey oo iyaga wax raaco un kuwaa ayaa waxay dhahayaan qiyaamihii marka la taga liladiina kuwii istakbaruu isla weynaaday adduunyada markay joogeen lowlaa antum idinka mawjuuduuna haddaydnan jiri lahayn idinka wa bacda lowlaa gaaliban xadfu lkhabar xatmun wa fii nasi yamiinin da staqar ayb lowlaada marka khabarkeedu waa maxduuf lowlaa antum ay mawjuuduuna waa idinka inaad joogtaan oo aada jirtaan haddii aynan jiri lahayn arrintaas lakunnaa waxaan ahaan lahayn annaga mu'miniina mu'miniin baanba ahaan lahayn oo idinkaaba waxaan noo horseeday marka caku iyo isyacni muran iyo isharaamid un ayay ku jiraan keliya ayb ee markaasina dood iyo muran waxba ma taraysa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la taag daraysiistay anaxnu inaga miyaa sadadnaakum idinka celinay can ilhudaa hanuunka ma annagaa idinka celinay bacda id jaa-akum markuu idin yimid ka gadaale bal ee kuntum waxaad ahaydeen idinku mujrimiina idinkaa awalba dad inkaar qabo oo dembiilayaal ahoo khayr daran ayaad idinkaasaa ahaa bay leeyihiin wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istudcifuu la taag daraysiistay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey warkii iyagaa kusoo noqday kuwii hayaraaca ahaa oo adduunyada intay joogeen aan wax badan ka fiirsanin kuwii marka isweynaysiiyey bay waxay ku yidhaahdeen bal makru leyli bal idraab waayo xarfu idraab bal sida aada leedihiin iska daa ee xagga iska dhige xaqiiqdu sidaan soo socoto waaye saasay ka dhigan tahay makrulleylina waa faacil oo waxaa loo soo qadarayaa ficil siyaaqa laga fahmay macnuhuna wuxuu noqonayaa bal sadanaa cani ilxaqi annaga xaqa waxaa naga celiyey makruleyli waannahaari makrukum fi lleyli waannahaar idaafadana waa bimacnaa fii ayay wadataa saddex macnaa idaafada lagu sheegi jiray naxwada idaafa oo yacni min ay u qadaran tahay iyo mid ay markaa yacni laam u qadaran iyo mid fii ku qadaran midaani marka waa midda ugu yar waaye idaafada fii bay ku qadaran tahay makruleyli ay makrun fi lleyli wanahaarihu saasay ka dhigan tahay ayb marka mudaafu ilayhiga ayaa waqti u ah makriga macnuhuna wuxuu noqonayaa idinka makrigiinii ee habeen iyo maalin socday waayo waxaa naga celiyey xaqa waay nacam macna daqiiqa ku jira nacam macnaha waxay ka wadaan inaadna baadiyeysaan maydnan ka gaabinin habeen iyo maalin qorsho iyo barnaamijyo iyo wax dadka lagu yacni baadiyeeyo unbaad ka shaqaynayseen wey maalin iyo habeen maydnan nasanin ayb qofka isagaa marka waxaa laga rabaa waxa loo sheegayo inuu ka fiirsado nacam inuu ka fiirsado haddii marka de cilmi la-aan jahli hadduu haayo doqonnimona ay hay ay ugu daranto waxa ugu xun waay nacam xoogaa xataa jahligu hadday dadnimo iyo karti iyo qofka qofkiisa uu wax leeyahay caqligiisa uu isticmaalayaa meesha uu wax jiraanbu waxbuu fiirinayaa ee markaabuu wax baran karaa markaas nacam ama si un baa ilaahay uga badbaadinayaa bacda tawfiiq baadida laakiin jaahilnimo iyo doqonnimo hadday israacdo wax ka liita ma lahan ayb maxaa yeelay jahligiina cilmi la-aan uu dhigay ee qofkii xaqa waday baaba uu u arkaa inuu baatil ku socdo ee doqonnimadiisiina waxay dhigtay inuu dadkii kala saari karinba nacam wax markaa yacni aqoontooda iyo warkooda markuu dhagaysto caqli uu ku kabto ma laha labadaas baa marka dadkan isku heshay daa-imanna marka qof kasta waxaa laga rabaa waxa la faraayo ama qof uu farayo inuu iska hubiyo diintii uu u bandhigo isagu hadduunan u bandhigi karinna dad badan oo ahlu cilmiga inuu ka su-aalo inta uunan ku dhicin hadhow marka aniga hebelaa ii fadwooday hebelaa amarkan bixiyey hebel baa saan yeelay haddii ay aakhiro timaado sidaan unbaad isku haaraamaysaan hadhow marka ayb fal inta aadan samaynin inaad ka fiirsato ma xuma nacam oo ta-aniga iyo deganaanta iyo ufiirsiga iyo shay meeshaad lugta dhigayso inaad hubiso wax aada u muhiimsan waay haddana kumaba sii jirto marka aada rabto inaad dad xukunto marka aada dad xugun inaad saarto aad rabto kuma sii jirto haddana ficil marka aada samaynayso ay ka dhalan karto naf in la baabi la gooyo ama maal in la qaado ama cirdi in yacni intihaag lagu sameeyo ama wuxuu wax noqdo fal ku saabsan marka aada joogtidna waa kasii daran yahay oo wuxuu kaaga baahan yahay u fiirsasho fiican oo inaad markaa hubiso hadhow iyada oo intan yacni adood wax xaqiijin karo ficil aada fudaydkaaga iyo doqonnimadaada ku gashay cudurdaar ma ka helaysid hebelaa ii sheegay wax cudurdaara noqon maysa ayb marka waxay leeyihiin bal ee sadanaa cani ilxaqi xaqa waxaa naga celiyey makruleyli makrukum idinka shirqoolkiina alleyli fi leyli dhacay habeen habeen dhexdii habeen shirqoolkiiniiyo habeen dhexdiis dhacay wanahaari iyo maalin dhexdeed dhacay ayaa naga celiyey xaqii oo idinkaa u sababa marka id waqti ta'muruunanaa aadna amrayseen oodna farayseen an nakfura inaan ku gaalowno billaahi alle wanajcala aan u yeelno lahu isaga andaadan kuwa aan la sinno oon cibaadada kula sinno wa asaruu waxay qarsadeen annadaamata qoomamo iyo ciil ciil unbay qarsadeen wey culimada qaarna waxay yidhahdeen asaruu bimacnaa xuruufta addaadday ka mid tahay oo waxay muujiyeen waxay qarsadeen labada waa la dhihi karaa laakiin macnahan hore unbaa aada u xoog badan suuratu yuunusna waa kusoo marnay wa asaruu waxay qarsadeen annadaamata qoomamo iyo shallay lamaa markii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabka wajacalnaa waxaanu yeelnay alaklaala xarko iyo katiinado ayaanu yeelnay fii acnaaqi aladiina kuwii luqumahooda kafaruu kufriyey waxaanu ku nidhi hal tujz- hal yujzawna maa yu- hal yujzawna yacni maa yujzawna dheh la abaal marin maayo hal bimacnaa maa ka laqbe waxba ni- qowl iyo waxba yaanba loo soo qadarin hal yujzawna maa yujzawna la abaalmarin maayo iyaga ilaa maa kii unbaa lagu abaalmarinayaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun aayadahan saddexda aayad ama afartan aayadeed aayadoodee soo socoto ee, wax dadka xaqa ka celiyaa looga hadlayaa inta badan dadka xaqa waxaa ka celiyo maalka waxaynan aragti xunno markaa way ka qaadayaan maalkiio waxaa laga yaabaa inay is yiraahdaan haddaad adduunyada adinka kuwan ka fiicantihiin ood ka xoolo badan tihiin macnaheedu marka aakhirana waa inaad idinku ka fiican tihiin oo waxay u malaynayaan dadku say u kala maal badan yihiin inay u kala xoolo badan inay u kala ilaahay ugu kala dhow yihiin xaqiiqduna marka sidaas ma aha oo ilaahay maalka ciddou doonau siiyaa ciddou doonana waa ka waa ku ciriiriyaayo waa ka dhaafaa sida aayadaha ay ku imaan doonto ayb marka alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaa ma dirin innaga fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nadiirin ay nadiiran mid digaayo magaalo dhexdeed mid digayo ma aanan dirin ilaa qaala wuxuu dhahayay mutrafuuhaa ilaa qaala xaal uu dhahayay mutrafuuhaa kuwoodii loo nicmeeyey qaryada kuweedii loo nicmeeyey inaa anagu kaafiruuna kuwo ku gaaloobayaan nahay bimaa kii ursiltum la idinla diray bihi maagaa la idinla diray kuwo ku kufrinayaan nahay sidaasay dhahayeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa akharu badna kuwa yacni badnaan badan ayaa nahay minkum idinka idinka badan amwaalan xagga maalka iyo wa owlaadan xagga ilmaha wamaa naxnu ma nihin annaga bimucadabiina kuwa la cadaabayana ma nihin qul waxaa tiraa jawaabteedii waa tanaayo ina rabbii rabbigay yabsudu waa fidinayaa alrisqa risqiga ayuu fidinayaa liman buu u fidinayaa yashaa-u uu doonayo wayaqdiru waa ciriirinayaa cidou doonuu ku ciriirinayaa walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna xaqiiqdaas ma oga waa iska juhaal doqomo iska awaahid nacam maalkii iyo caafimaadkii iyo ilmihii ayay waxay iska laasiminayaan iyo sacaadada aakhiro xaalkuna marka sidaas ma aha ayb wamaa arsalnaa ma dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nadiirin ay nadiiran mid digaaya ma aanan dirin magaalo uma aan ka dhexdeed kama aanan bixinin oo uma aanan dirin ilaa qaala ilaa haddii aan dirno qaala wuxuu dhahayay mutrafuuhaa qaryadaa kuweeda loo nicmeeyey daa'iman marka kuwaan maxaa loo sheegaa ee marka risaalo ay timaado iyo mabda' markuu yimaado mar walba dadka xoolaha haysto dadka madaxda ah iyaga mar walbaa maalkaas iyo kursigaas ayaa wuxuu ku yahay shiddo iyo yacnii caa-iq buu ku yahay xaqa iyo iyaga u dhexeeyo sababtuna wuxuu isleeyahay haddii xaalku isbedelo madaxtinimadaada horta masii ma jiraysaa haddii xaalku isbedelo armay hoosku aada u dhacdaayo maalkan iyo waxaan aada weysaa saasay isdhahayaan laakiin qofka iska dhabarkiisa iskaga xamaasho ama quutulyoonkiisa soo saarto oo maal badan iyo aan meel ku ogeyn isaga wax celinaayo ama feker kale oo ka hor imaanaya ma jiro arrinta marka wuxuu u fiirinayaa si dhab ah laakiin ninkan kale ee maalka ama madaxtinimada haysto mar walba wuxuu ku fiirinayaa isagoo madaxtinimadii u baqaylayo isaga oo maalkiisii ku baqaylaya ayuu ku fiirinayaa nacam marka ilaa qaala mutrafuuhaa waxaa loo dhahayo sidaas waay nacam ayb jumladan marka qaala mutrafuuhaana waa jumla xaaliya waay nacam lianna istinaha ayaa wuxuu iska yahay eh, istinaa oo waxaa weeyaan mufaraq ah waay nacam istinaa iska mufaraq ah waay. marka waxay ka dhigan tahay eh, nadiir iyo mid la dirayo haddaan dirno oon qaryo u dirno xaaladaas aan dirayno qaala mutrafuuhaa kuweeda loo nicmeeyey qaryadaasi wuxuu wuxuu dhahayaa iyadoo ay dhahayaan baan diraynaa waay. wamaa arsalnaa ma dirin fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nadiirin ay nadiiran ku digayo uma aanan dirin ilaa qaala xaal ou dhahayay unbaan dirnay mutrafuuhaa qaryada kuwooda loo nicmeeyey dadkeeda loo nicmeeyey inaa anagu kaafiruuna kuwo ku gaaloobayaan nahay bimaa kii ku gaaloobayo ursiltum la diray bihi idinka la idinla diray bimaadana kaafiruunaday ku tacaluqee bihidana ursiltum ay ku tacaluqe wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa akharu badan oo badnaanshiyo badan oo inaga yacni idinka badan minkum idinkaan idinka badannahay amwaalan xagga maalka iyo wa awlaadan xagga ilmahaba annagaa idinka badan wamaa naxnu anaguna ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya mar haddaan hadda idinka fiican nahay xaggana waa idinkaga fiicnaad doonaa qul waxaa tiraa ina rabbii rabbigay yabsudu waa fidinayaa waa waasicinayaa arisqa risqiga liman bau u fidinayaa yashaau ay yashaau hu ou doonayo wayaqdiru waa ciriirinayaa cidou doonuu ku ciriirinayaa risqigii taas marka ilaahay maxdu iraadatihi wa mashii'atihi waay ee dadka iyada laguma kala saaro maalbadnida iyo ilmo badnaanta laguma kala sooco taas ilaahay baa ninkou doono iska siiyo walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma oga arrinku inuu sidaa yahay wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfaa wamaa amwaalukum maalyaalkiinu ma aha walaa awlaadukum ilmihiinuna ma aha bilatii tii ma aha tuqaribukum idin dhoweynayso idinka cindanaa annaga agteenna idiinsoo dhoweynayso zulfaa dhowaan ilaa man laakiin lagu noqoye man qofkii aamana rumeeyey wa camila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan yuqaribuhu dalika ila allahi kaagaas baa ilaahay usoo dhoweynayo fa ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin jazaau dicfi laalaabka abaalmarintiisa yacnii abaalmarin la laalaabayay leeyihiin bimaa camiluu bisababi camalihim camalkooda sababkiisa wahum iyaguna aaminuuna kuwa nabadgalaya waaye fi lgurufaati qolalka dhexdooda kuwa ku nabadgelaya wahum iyaguna fi lgurufaati xaal ay qolalka dhexdooda ay ku suga ay yihiin aaminuuna kuwa nabadgashan waay oo nabadgelayo waladiina kuwa yascawna soconayaan oo ordayo oo shaqaynayo fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatinaa aayaadkeenna burburintooda u ordayo mucaajiziina xaal ay malaynayaan inayna cajsi gelinayaan innaga ulaa-ika kuwaadaas muxdaruuna kuwa lasoo goob joojinayo waayo oo la keenayo fil cadaabi cadaabka dhexdiisaa la keenayaa qul waxaa tiraa ina rabbii rabbigay yabsudu waa fidinayaa arisqa risqiga liman bau u fidinayaa yashaau ou doonayo min cibaadihi xaal ou addoomihiisa ka mid yahay wayaqdiru waa ciriirinayaa lahu isaga waa ku ciriirinayaa ayb yani lahdaasi marka xaggee loo celinaa laba macnaa ku jiro lahu mankii aan soo dhaafnay marku rabana waa u waasicinaa marku rabana waa ku cariirinaa isla qofkii ama in lahuda loo celiyo damiir kii hore ku jinsi ah kii horea loo celinaa laakiin waa min baabi ljinsi wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ilaa fi kitaab oo kale wayaqdiru lahu marka waxay ka dhigan tahay manka qof kale way nacam maadaama uu kii hore la mid yaho ku jinsi yahay ayaa saas marka damiirkan layskaga gaabsaday marka wayaqdiru marka waa midna waa u waasicinaa mid kalena waa ku ciriirinaa waayo oo kale amase ma ahe midkan laftiisa halka qof bau marna ku ciriirinaa marna u waasicina wamaa wixii anfaqtum aada bixisaan min shay-in oo shay ku bayaansan fa huwa isagu kaa yukhlifuhu miduu idiin khali fa huwa yacni alleh yukhlifuhu waa idiin reebayaa oo yacni waa idiin khaliif yeelayaayo wuxuu idinkugu bedelayaa booskii meeshaad ka bixiseen wax ka wanaagsan iyo thawaab iyo ayuu idin idinku khaliif yeelayaa wa huwa alleh khayruraasiqiina inta waxaa rusuqdaa kan ugu khayr badan wamaa amwaalukum maalyaalkiina iyo walaa awlaadukum ilmihiina ma ahan bilatii ti allatii ismu mawsuul oo mufrada mu-anatha asoo ma ahaa jirin jamaca marka jumuucu taksiir macno ta'niitay wataan walidalika jamcu tagsiirka waxaa yacni lagaga sifayn karaa ama looga warami karaa mufrada mu-anath ah allatii iyo hiya iyo haadihi iyo wixii la mida ayaa loo laga macnay ayaa loo laga tilmaami karaa marka wamaa amwaalukum amwaal waa jamc waana jamcu taksiir walaa wlaadukum ilmihiinuna ma ahaanin bilatii ti tuqaribukum idin dhoweynaysay idinka cindanaa annaga agteenna zulfaa dhoweyn idin dhoweynaysay zulfaa marka waa masder caamilkuna waa tuqaribukum waana masder macnawi ah jalastu qucuudan oo kale wa iyo qumtu wuquufan iyo kii la dhihi jira oo kale wa tuqaribukum iyo zulfaa isku macno wahay ayb ilaa man aamanana istinaha waa istinaa munqaica ilaa man aamana laakin man axad aamana rumeeyey wacamila sameeyey saalixan camal suuban iimaankaas iyo camalkaasi yuqaribuhu ilallaahi alla u dhaweynahu maal iyo ilmo alla idin dhaweyn maayo iimaan iyo camal saalixa alla idin dhaweynayo fa ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin jazaa-u dicfi celcelinta laalaabka abaalmarintiisa yacnii abaalmarin la laalaabayay leeyihiin wahum bimaa camiluu bisababi camalihim camalkooda dartii wahum iyaguna aaminuuna kuwa markaa nabadgelaya waaye fi lgurufaati qolalka dhexdooda xaal ay yihiin wladiina yascawna waladiina kuwa yascawna soconayaan fii aayaatinaa aayaadkeenna ibdaalinteeda kuwa u soconayo mucaajiziina xaaleeyihiin kuwii malaynaya inay inagana cajzi gelin karaan ulaa-ika kuwaadaas muxdaruuna kuwa la keeni doono waay fil cadaabi cadaabka dhexdiisa yacnii cadaabkii baa lasoo xaadirinayaa oo la keenayaa qul waxaa tiraa ina rabbii rabbigay yabsudu waa fidinayaa arisqa risqiga liman buu u fidinayaa yashaa-u uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay wayaqdiru waa ku waa ciriirinayaa lahu isagii buu ku ciriirinayaa ama isagii laftiisa ama mid kale wamaa anfaqtum wamaa wixii anfaqtum aada bixiseeno min shayin shay ah fa huwa alle yukhlifuhu mid idiin reebayo oo wixii aada bixiseenoo ilaahay jidkiisa aad ku bixiseen ama ha yaraada ama ha badnaadee alla subxaanahu watacaala bedel buu idin siinayaa ayb ay yucdii khalafahu bedelkiisa ayuu idin siinayaa adduunyadaa laydinku siinayaa amase aakhiradaaba bedel aada u qiimo badan laga idinka siinayaa walidalika xadiidkii nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa man tasadaqa bicidli tamratin qofkii sadaqaysta timir wax u dhigma min kasbin dayibin kasab xalaal ana ka sadaqaystay fa ina allaha tacaalaa yataqabaluhaa biyamiinihi ilaahay midigtiisa ayuu ku guddoomayaa oo uga qaadayaa fa yurabbiihaa waa u korinayaa waa u badinayaa oo waa u barbaarinayaa kamaa yurabbii axadukum faluwahu sida midkiin oo u barbaariyo oo u koolkooliyo faraskiisa yarka ah faraska yarka ahee darmaanka ah sida uu u koolkooliyo ayaa wixii yaraa ou bixiyey ilaahay agtiisa loogu koolkoolinayaa oo loogu badinayaa loogu weyneynayaa marka ilaa uu noqdo buurta uxud oo kale qiyaamaha wax yar uu bixiyo timir gabel timir wax la-eg ka badan haddii uu bixiyona sidoo kale marka ilaahay waa abaalmarintiisu waa weyn tahay addoonku camal yaruu la imaanayaa abaalmarintu laaka waa loo badinayaa qofka marka uu sadaqada bixinayo marka inuu sidaan aayaddan isu soo hordhiga way shaydaan iyo naf uu kula dagaalamo marka aayaddan wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuhu waxaan aada meesha kasoo bixisay ilaahay waa kuu khaliif yeelayaa adduunyadana waa kugu barakaynayaa maalkaaga aakhirana wax weyn baad u tegaysaa marka waa inaad tan isa soo hordhigto marka naf iyo shaydaan maalka waa la jecel yahay laakiin naf iyo shaydaan xaggaasaa la yskaga dhigayaa weliba waqtigan hadda aan joogno kale oo muslimku in badan oo kamida ay dhib qabaan oo abaaro ay jiraan oo rafaad fara badan oo jiro oo dadkii lagu imtixaanay labada qoloba marka waa imtixaanan yihiin kuwa maalkooda maalka haysto iyo kuwa abaaraha ku jiro xooluhu ka dhammaadeen labada waa imtixaanan yihiin wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa wabalownaahum bilxasanaati wasayi-aati lacalahum yarjicuun marka xaaladda adagna waa imtixaan barwaaqaduna waa imtixaan marka maalkan iska kaa ag yaallo imtixaan waay isaga laftiisa adaa lagugu fiirina kaas kalena xoolaha ka dhammaanayaa lagu imtixaana waxaa fiican marka in imtixaankaa nin walba uu ka baxo kaana uu sabar ku muqaabaleeyo kan xoolaha haystana inuu kaas ka xiriiriyo oo wax ka siiyo si ilaahay isagana berri oo ugu naxariisto arrintaa marka si khaas ah iyo si caam ah labadaba in loogu istaago oo markaa yacnii si caamana muslimka loo caawiyo si gaar ahaaneedna qofka qaraabadiisa inuu caawiyo oo markaa yacni xaaladan adag ilaahay sabab uga dhigo inuu isaga gacantiisa ay uga soo baxaan maxaa yeele nebigu sal ll slam wuxuu yidhi afdalu lacmaal acmaasha waxaa ugu fadli badan idkhaalu suruuri fii qalbi lmuslim farax oo la geliyo qofka muslimka qalbigiisa qof xoolihii wax ka dhammaadeenoo xoogaa dhimasho iskuba diyaariyey haddaad adiga markaa yacnii wax u keento ama aada wax siiso aada u farxaya afdalu lacmaal iyada waay marka waqtiyadan oo kale ayb xaajaadka marka muslimiinta in loo istaago wa huwa alle isagu khayru raasiqiina inta wax arsuqdaa kan ugu khayr badan waay rabbi subxaanahu watacaala wyowma yaxshuruhum jamiica suma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa'ulaai iyaakum kanuu yacbuduun wadkur xus yowma maalin xus yaxshuruhum yaxshuru alla uu kulminayo ururinayo hum iyaga jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed yaquulu uu dhahayo lilmalaa'ikati malaa'igti uu ku oranayo ahaa-ulaa'i kuwaani iyaakum idinka miyay kaanuu ahaayeen yacbuduuna inay caabudayeen kuwaan idinka miyay idin caabudayeen waa dadkii malaa'igta caabudi jiray ayaa malaa'igtii baa la keenayaa markaasa waxaa la leeyahay malaa'igay warrama kuwaan idinkama idin caabudi jireen ayb qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii subxaanaka nusabixuka ilaahu waa ku hufaynaa nuqsaan iyo ceeb ayaan kaa hufaynaa anta adiga ayaa weli anta adigu weliyunaa midka weligeenna ah oo yacni garabkeenna ah oon maam oonna maamulayo oon tala saaranayna adiga waaye min duunihim ayaga sokadooda yani annagaaba adiga ku caabudayne see annaga naloo caabudayaabay ka dhigan tahay annagaaba adiga kugu tiirsane bal ee kaanuu waxay ahaayeen yacbuduuna inay caabudayeen aljinna jinniga inay caabudayeen jin ayay caabudi jireen akharuhum badankood mu'minuuna kuwa rumaynaya waa bihim biljinni badankood jinnigay rumaysnaayeen annaga nama caabudi jirin meesha marka waxaa ku jiro akharuhumta in laga macneeyo ay jamiicuhum in la yidhaah amase in la yidhaha akharuhum waxay u leeyihiin lam yaddacu alixaadata yacni malaa'igtii hadda iyagu waa makhluuq wax ma koobi karaan cilmigoodu wax kasta ma soo koobi karo saas darteed bay akharuhum u leeyihiin ilaahu adaa naga ogo wax walba adaa koobi karay ka dhigan tahay ayb akharuhum bihim mu'minuun labadaa macne aktharka in macnaha asalka xaqiiqda la siiyo markaana laga macneeyo malaa-igtu inay maadaama aynan cilmigoodu wax kasta aysan ku koobi karin dadkaana axwaashooda mid mid aynan qalbiga waxa uga jira aynan u ogeyn ayay waxay yidhaahdeen badankood saasay ahaayeen ee macnuhu maahan kulligood inaynan saa ahayn maaha bal kulligood baa noocaas ahaaba marka cilmi iyo ixaado inay sheegtaanay diidayaan marka macnaha kalena in la yidhaha aghariyada laga macneeyo jamiicooda dhammaantood aayaddan marka inaga dersiga ku jiraa wuxuu yahay ilaa maadaama tawxiidku uu yahay xaqullaahi calaa cibaadihi su-aal baa mar walba ka taagan meel cidla ah in looga taga lagama yaabo wixii adiga laguu abuuray in layska dhaafo oon waxba lagaa su-aalin oo meel cidlaa lagaga tago oo wax basiid allo laga dhigo ma dhacaysa taas malaa'igtii ilaa yacni khalqiga alla kuwa ilaahay ugu dhow ka mid ah ayaa waxaa la leeyahay haye idinka miyaa kuwaan idinkay idin caabudeyne ka warrama yani cid marka su-aashaas yacni xaqii aniga aan lahaa ayay idinka idiin leexiyeene ka warrama marka idinku saas raallima ku tihiin iyaga su-aal baa marka laga weydiina waan ogyahay dabcan ilaahay laakiin arrintan arrin weyn inay tahay buu ayaana la tusaa waxaan soo marnay suuratu lmaa-ida nabiyullaahi ciisa oo la dhahayo waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah adiga maa dadka ku yidhi aniga iyo hooyaday laba ilaah iga dhigta su-aashaas ciise waa loo soo jeedinaa qiyaamaha ade markaasu isaguna sidan oo kale wuxuu leeyahay qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin wax aniga aanan baxaq u lahayn inaan dhaho xaq umaba lihiba subxaanakay ka hormarinayan leanna shirkigu waa cay ilaahay la caynaya waa caydaasaa ilaahay laga hufaa marka suuratu lfurqaanna waa soo marnay oo yowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illahi fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haulaa'i am hum daluu sabiil qaaluu subxaanaka ma kana yanbagii lana an natakida min duunika min wliyaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowman buuranaa soo marnay meeshaanna malaa-igtii waayo markayaa lagu su-aalayaa marka hadhow la yeeli maayo xaq alle inaad inta ku tumato hadhowna aad tiraa aniga sheikh hebelaa ii jawaabay waxaan waa bannaan yihiin ii sheegay shiiqaasaa i yidhi sidaan shirki ma ahan waa tabaruk iyo waxaas waaye igu yidhi ma lagaa yeelahay nacam shiiq wuxuusan xaqba ulahaynaa jira nacam cibaado adiga allah ku abuurtay risqigan aada cunaysa allah iskale isagaa ku maamulo shiiq kuma laha kumana abuuranin nebina kuma laha kumana abuuranin malagna kuma laha mana ku abuuranin inaad marka garan weyso ood caabuddo ilaahay keyrkiis meelna qiil ma uga soo helaysid ayb meeshaas marka macnahaasa aayaddan marka ku jira wadkur xus yowma maalin yaxshuruhum uu markaa alla ururinayo jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed yaquulu uu dhahayo lilmalaa-ikati malaa-igtii ahaa-ulaa'i kuwaan iyaakum idinka miyay kaanuu ahaayeen yacbuduuna inay caabudayaan idinka may idin caabudayeen kuwaan saasaa la dhahaya iyaakum marka yacbuduunadaas baa marka caamilkeedu gadaaluu jira waana sadaaratulkalaam iyo waxbay laasimsataa yacni waxaan ujeedaa sadaaratulkalaam ma ahane iyadaa xasri iyo noocaas baa ku jira ayb marka lasoo hormariya iyo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii subxaanaka nusabixuka waan ku hufeynaa nuqsaan iyo ceeb baan kaa hufeynaa anta adigu weliyunaa baa tahay weligeenna min duunihim sokadood iyaga kuwan annaga adaaba weligeenna oon ku caabudaynaa seebaa annaga aan u ogolaanaynaa in nala caabudo bal ee kaanuu waxay ahaayeen yacbuduuna aljinna jinniga inay caabudi jireen see loo dhahayaa marka sidaan bal kaanuu yacbuduuna aljinna maxaa laga wadaa nimankaana almalaa-ikatu banaatullaahi bay dhihi jireen malaa-ig bayna caabudi jireen masawiro intay sameeyaan ayay malaa-ig ku magacaabi jireen kaasayna caabudi jireen halkaa culimada marka waxay leeyihiin qof kasto ee la caabuday isagoon raalli ku ahayn isaga lama caabudin marka qof kasta oo isagoon raalli ku ahayn farin layska caabuday maadaama uunan raalli ku ahayn amarkiisana aynan ahayn isaga lama caabudin shaydaan unbaa la caabuday maxaa yeele shaydaan baa u qurxiyey tasiyiinkii saas darteed bay marka u yihaahdeen akharuhum bal kaanuu yacbuduuna aljinna saasay u dhahay ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin asnaamtan iyo waxaan la qorqoro ee la caabudayo shaydaan baa dhex galo si marka shaydaanku isagaa raba marka sujuudda iyo rukuucda iyo inay u dhacdo iyo nadarka meesha laga nadarayo iyo xoolaha laga lagu gowracayo iyo isagaa isu rabo cibaadada inay u dhacdo taasna waxaa laga qaadanayaa laba xadiidba mid waxa uu yahay xadiidkii nabiga sal ll cl slam uu yidhi ha tukanina markay qoraxda soo baxayso fa inahaa tatlucu bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdooday kasoo baxaysaa markaasuu nabigu yidhi waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi markaasna waxaa sujuuda dadka qoraxda caabudo shaydaanku marka muxuu ka rabaa isagaa qoraxda caabuda yidhi meeshay qoraxda kasoo baxaysa ayuu la soo baxayaa si sujuudda ay isaga ugu dhacdo ayuuna rabaa ninkaasi marka haddii la yidhaha shaydaan buu caabuday waa sax sow maha isagaana u sheegay meeshiina isagaa joogo xadiidka kale wuxuu yahay cusaa markii la nebigu uu amray in la baabi-iyo oo gurigii uu ku yaalay in lasoo dumiyo oo isagana la baabi-iyo markii uu amray khaalid bin waliid uu u diray wuxuu arkay meeshiiba wuxuu ku dhex arkay islaan cajuuse ah suuradeed oo timihii markaa yacni rifmeen oo iyada dhan markaa basaasnaan iyo ay ka muuqato markaabuu wuxuu is yidhi seefta uu ka daayay markaasuu nabiga sala allahu calayh waali wasalam u sheegay waxaasaan ku arkay buu yidhi markaas buu nebigu wuxuu yihi tilka alcusaa cusihii meesha lagu caabudi jiray taasba waayuu yihi wixii sanamkan ku dhex jiray lagu caabudi jiray waa taas macnaha shaydaan jinni ah buu ka wadaa meelaha marka ilaahay heyrkii lagu caabudo shayaadiintu way timaadaa si iyaga markaa cibaadada ay ugu dhacdo xadiidkaana saas oo kale u ahaa beri waxaan ogaa meel qolooyinkan hinduuska ah ayaa intay sanam weyn sameeyeen oo ama meel macbad weyn oo yacni ay leeyihiin adduunyada macbadka ugu weynba waayo oo hinduusku uu leeyahay ayaa waxay keeneen marka suuro sanam marka asnaamtaa ka mid oo sidaa afka u kala qaadaya ayaa waxay ku shubeen yacni taqriiban fuusto caano ah taqriiban waa ku shubeen meel ay caanihii ka baxeen ma leh looma jeedo qoyaanka caanahana la arki maayo meelay ka baxeenna ma la arkayo iyaga markaas de waxay ka dhigayaan mucjizo iyo wax aada u weyn oo diinkoodu inuu xaq yahay iyo tusaayo wuxuuna waa iska sanam dhagax waay ee shaydaankaa cabaaya soo maha marka waxaas na fuustadaas caanaha shaydaanka unbaa daldalaya dad badan marka muslimiina marka waxaas tviyada iyo ay ka arkeen waxay ku noqotay waxyaabo ay la yaabaan oy ka jawaabi karin laakiin jawaabtiisu de nusuusta waaba tanaan jin ku dhex jira waayo waxaa fuuqsanaya waxaas ayb lafteeda meelahan waxaad ku arkaysaa mararka qaar dadkan jinyaha iyo waxa ay kusoo degaan kooka koollo iyo faanto tiro badanaa madaxa ay ku shubanayaan halkan ma soo gaaraysa jinniga iyo shaydaankaa cabaaya dadkay waxay uga dhigayaan marka wax lala yaabo oo khatar ah marka in ayaga la aaminay rabaan maxaa lagu aaminayaa marka waa shaydaan un waxa waxaas daaqayo cabayay ayb marka waxyaabaha bal kaanuu yacbuduuna aljinna meel kasta oo ilaahay keyrkii lagu caabudo shaydaan baa ku dhex jiro oo taagan walciyaadu billah akharuhum badankood bihim mu'minuuna kuwa rumaynaya weeyaan bihim iyaga falyawma laa yamliku bacdukum libacdin nafcaa falyawma maanta laa yamliku ma hananayo bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale nafcan u hanan maayo nafci walaa daran dhibna u hanan maayo oo kama qaadi karo ama uma keeni karo wanaquulu waxaan dhahaynaa liladiina kuwii waxaanu ku orhanaynaa dalamuu dulmi falay duuquu dhadhamiya cadaaba naari naarta cadaabkeeda dhadhamiya allatii naarta oo kuntum aada haydeen tukadibuuna bihaa inaad beeninaysaan waidaa tutlaa calayhim waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna lagu akrinayo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkeenna kuwa cadcad qaaluu waxay dhahayaan maa haadaa maa maxayb maa haadaa kan ma ahaanin ilaa rajulun nin maahe wax kale ma ahan kani ninka oo yuriidu doonayo oo rabo an yasudakum inuu idinka leexiyo camaa kii xaggiisa kaana uu ahaa yacbudu inuu caabudayay aabaa-ukum aabbayaalkiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kan maahan ilaa ifkum been abuurad un weeyaan kaas oo muftaran la abuurtay la been abuuray wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey lilxaqi xaqii waxay ku yidhaahdeen uga hor yimaadeen lamaa markii jaa-ahum uu u yimid in haadaa maa haadaa kan maahan ilaa sixrun sixir maahane wax kale maahan sixirka oo mubiinun cad oo yacni sixirnimadiisa muujinayo maya wax kale ma ahan sidaa bay dheheen ayb ay sixrun bayinun waa sixir cad aayadahan oo kale macaanidooda waa soo marnay nacam saddex shay bay hadda aayaddan ku sheegeen maa haadaa ilaa rajulun yuriidu an yasudakum camaa kaana yacbudu aabaa-ukum waa nin wax kale ma ahane ilaa waa nin un rabo inuu idinka celiyo aabbayaalkiin waxay caabudi jireen wa qaaluu maa hadaa ilaa ifkum muftaran qur-aankan iyo waxaan uu sheegayana waa been abuurad la been abuuray xaqiina markaa waxay ka yidhaahdeen ama ay kala hortageenba inay sixir ku sheegaan in haadaa maa haadaa kani ma ahan ilaa sixrun sixir maaha wax kale ma aha sixirka oo mubiinun cad wmaa aataynaahum min kutubin yadrusuunaha wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir wamaa aataynaa ma aanan siinin hum iyaga min kutubin ay kutuban kutub ma aanan siinin kutubta oo yadrusuunaha ay akrinayaan oy daraaseynayaan wamaa arsalnaa ma aanan dirin ilayhim iyaga xaggooda qablaka adiga hortaa min nadiirin ay nadiiran mid digo uma aanan dirin meeshaan marka aayaddan macnaha waxaa weeyaan shirkigan iyo madax adeygan kitaab ay ka aqrinayaan ma jiro ilaa ninku qofku marka uu wax sheego waxaa la rabaa meel uu ka xiganaya iyo adilo iyo inuu hayo adilo ma hayo waa tii suuratu ruom aan kusoo marnay oo kale waa am anzalnaa calayhim sulطaanan xujo miyaan korkooda miyaan miyaan kusoo dejinnay oo markaa yacnii fahuwa yatakalamu bima kaanuu bihi yushrikuun oo ay markaa yacnii waxa ay alle la wadaajinayaan ay xujo ugu haystaan waa maya wamaa aataynaahum ma aanan siinin iyaga min kutubin ay kutuban wax kutub ah kuwa oo yadrusuunaha ay akrinayaan oo waxaan ay ka akrinayaan been abuuradka yacnii waxaan ay inkirayaan oy been abuurad ku sheegayaan meel ay ka akrinayaan oo kutub ah annagu ma aanan siinin wamaa arsalnaa ma dirin ilayhim iyaga xaggooda qablaka adiga hortaa min nadiirin ku u digo yaa laga wadaa marka ilayhim kuwaas nebiga la jooga waay kuwan adiga kula zamantamay ee kula jooga rasuul maanaan usoo dirin adiga hortaa wailaa yacnii carabtu in nabiyullaahi ismaaciil rasuul inuu ahay waa soo marnay nabiyullaahi ismaaciilna de meeshii uu deganaayo ku koray maka iyo agaarkeedau ahaa marka risaala hore waa u gaartay dabcan laakiin hadda aayadda wamaa arsalnaa ilayhim kuwaasaa loo jeedaa nebiga hortaagan oo warkan dhahayo oo been abuurad iyo ku sheegayo macnuhuna marka waxuu noqonayaa de nebi adiga kaa horreeyay kuwan oo wax u sheego oo ay wax kasoo xigtaan iyo ma aanan u dirin say marka waxaan xaggay ka keeneen ay daldalayaan wakadaba aladiina min qablihim wakadaba wuu beeniyey aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey way beeniyeenoo rusushoodii bay beeniyeen wamaa balaquu ma aynan gaarin kuwan quraysh micshaara maa shay toban meelood meeshiis ma aynan gaarin aataynaahum aan siinay kuwii hore marka wamaa balaquu waawga waxaan u celinay qurayshan ka dhignay aataynaahum taasna waxaan ka dhignay ummadihii hore macnuhuna marka wuxuu noqonayaa kuwan adiga ku beeninayo toban meelood meel ma aanan ma gaarayaan kuwii hore wixii aan siinay oo xagga cumriga iyo xoogga ma gaarayaan toban marka loo qaybiyo qeyb kuwaas kuwaas yacni toban meelood meeshood ma dhammo waay kuwaan adiga ku beeninayo hadda wakadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey wamaa balaquu ma aynan gaarin micshaara maa shay toban meelood meeshiis aataynaahum aan siinay kuwaa hore wixii aan kuwaa hore siinay toban meel marka loo qaybiyo cushurkiis micshaar waa mifcaal hadda waxaa lagu keenaa marka wasnigan cadadkaa marka laga hadlaya laba unbis micshaar iyo mirbac mirbac micshaar iyo mirbaac mirbaacna waa afar meelood meel micshaarna toban meelood meel waay inta kale male wasnigan oo kale fakadabuu waxay beeniyeen rusulii rusushayday beeniyeen fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri inkaari aniga inkiritaankayga sidee ahaaday marka yacnii cirib dambeedkoodii see noqday qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi matnaa wafuraada uma tatafakkaruu ayb qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahne acidukum waan idin waaninayaa biwaaxidatin hal arrin baan idinku waaninayaa arrintiyaa la fasirayaa marka an taquumuu inaad istaagtaan baan idinku waaninayaa lilaahi allah a isu taagtaan qiyaamkan hadda inaad lugaha ku istaagtaan lagama wadee inaad muhimad iyo daryeel siisaana laga wadaa shayga marka qofka uu daryeel siinaya maxaa la dhahaa qaama fulaanun ilaa kada hebel wuxuu u kacay arrintaas asoo iska fadhiya xataa u kici karaa oo ciidan buu dirayaa waxbuu abaabulayaa maal buu bixinayaa ninkaa arrintaa waa u istaagay soo maha qiyaamku marka hadda laba cagood in lagu istaaga ma laga wada qul waxaa tiraa inamaa wax kale maahane acidukum waan idin waaninayaa idinkaan idin waaninayaa biwaaxidatin hal arrin baan idinku waaninayaa an taquumuu lilaahi qiyaamukum baan idinku waaninayaa ayb istaagiina lilaahi alla inaa isu taagtaan marka biwaaxidatin baa laga bedeli karaa biwaaxidatin qiyaamikum lilahi qiyaamikum acidukum waan idin waaninayaa biwaaxidatin baan idinku waaninayaa an taquumuu qiyaamikum aan idinku waaninayaa lilaahi alla a isu taagtaan ayb mathnaa xaalaatihiin laba labo wafuraadaa xaalaatihiin hal hal uma markaa dabadeed tatafakkaruu aada fakertaan maskaxda ka shaqaysiisaan fataclamuu aada ogaataan markaasi maa bisaaxibikum saaxibkiinna inuunan ahaanin dhexdiisa min jinnatin wax waali ah inaynan ku sugnayn maa bisaaxibikum ay maa fii saaxibikum saaxibkiina muxamed ah dhexdiisa inaynan ahayn aada ogaataan markaa min jinnatin ay jinnatun waali taasaa la idinka rabaa inaad fakertaan maskaxdii markaa aada ka shaqaysiisaan an taquumuudaas marka bedelna waa laga dhigi karaa khabarun limubtada-in maxduufna waa laga dhigi karaa taqdiiruhu hiya arrintaas an taquumuu qiyaamukum lilaahi saa marka in la yiraahdo waxaa kaloo bannaan in la yidhaha fi maxalli nasbin acnii lasoo qadaro an taquumuu acnii waxaan u jeedaa halka arrin an taquumuu qiyaamakum marka qiyaamakum qiyaamikum qiyaamukum masderkaas saddexdaas mowdic icraabta waa ka geli karaan mathnaa idinkoo laba laba ah oo furaada idinkoo keli keli ah uma markaa dabadeed tatafakaruu aada fakertaan fataclamuu aa ogaataan maa bisaaxibikum saaxibkiina moxameda dhexdiisa inaynan ahayn ahaanin min jinnatin wax waali ah inaynan ku sugnayn dhexdiisa in huwa maa huwa isagu ma ahaanin ilaa nadiirun mid digayo un weeyaan lakum idinka idiin digayo bayna yaday cadaabin cadaab horti idinkaga idiin digayo cadaabka oo shadiidin adag ayb marka bayna daraf waa laga dhigi karaa sifana waa laga dhigi karaa in huwa maa huwa isagu ma ahaanin ilaa nadiirun mid digaya lakum idinka idiin digayo nadiirkaas oo bayna yaday cadaabin cadaab hortiis ahaaday oo yacni cadaab ayuu kasoo horeeyaa nabiga sal ll ly slam cadaabka oo shadiidin adag qul maa sa'altukum min ajrin fahuwa lakum qul waxaa tidhaahdaa maa wixii sa'altukum aan idin su-aalay oo min ajrin ajri ah fa huwa isagu lakum idinkuu idiin sugnaaday oo idinkaa iskale siiqa cajiib badan waay maada waa shardiyo waay fa huwa lakum taasna waa jawaabu shardigii fa-da saasaa loo geliyay macnaha ku jiraana wuxuu yahay anu waxba idinkama rabo waay wixii aan idin su-aashay oo ujro ah adinkaa iska leh ee waxba kaamaba rabo waayo taas maahan waxba kaama rabay ka dhigan tahay qul waxaa tiraa maa wixii sa'altukum aan idin su-aalay oo min ajrin ajri ah fa huwa isagu kaasi lakum idinkoo idiin sugnaaday idinkaaba iska leh oo aniga waxba idinkama rabo in ajriya maa ajriya ajrigaygu ma ahanin ilaa calallaahi alla korkii unbuu ahaaday wa huwa isagu alleh shahiidun mid markhaati ah oo og waayo oo ku ogaal badan calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qul ina rabbii yaqdifu bilxaqi callaamu lguyuub qul waxaa tiraa ina rabbii rabbigay yaqdifu wuu tuurayaa bilxaq waa ridayaa bilxaqi xaqii buu tuurayaa ou ku ridayaa ilaa quluubi ambiyaa'ihi ambiyadiisa quluubtoodau ku ridayaa xaqa callaamu lguyuubi huwa isagu callaamu lguyuubi weeyaan waxyaabaha maqankii ka ku cilmiga badan ayb yaqdifu marka saa haddaan u macnayno bimacnaa yulqii aan tadmiininaynaa yulqii bilxaqi xaqa ayuu ku ridayaa bada marka waxaan ka dhiganaynaa markaa sila camal waa zaa-ida yulqi lxaqa xaqa ayuu ridayaa fii quluubi ambiyaa'ihi ambiyadiisa quluubtooda dhexdeeda ayuu ku ridayaa waana macno aada u fiican wa waxaa kaloo laga macneeyaa qul waxaa tiraa ina rabbii rabbigay yaqdifu wou ganayaa bilxaqi xaqa ayuu ku gamayaa markaasuu baatil ku baaba-ayaa wa ibnu cabaas asaa ku fasiray bal naqdifu bilxaqi cala lbaatili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiqun suurat lambiyaa aan kusoo marnay callaamu lguyuubi huwa isagu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqanka ku cilmiga badan wa qul jaaءa alxaqu wmaa yubdiu lbaطilu wmaa yuciid qul waxaa tiraa jaa-a waxaa yimid alxaqu xaqi baa yimid ayb wamaa yubdiu ma bilaabayo albaailu baailku shay-an waxba ma bilaabayo wamaa yuciidu mana soo celinayo waxba ma soo celi karo asnaamtan aada caabudaysaane baailkaa waxna ma bilaabi karaan abuuritaan waxna ma soo celin karaan sidaas marka in la yidhaha wamaa yubdiu lbaailu shay-an wamaa yuciidu waqiila waa mahmahna waa la yidhi fi lhalaaki shayga marka uu baaba-o ou halaagsamaa waxaa la yidhaah lam yabqa lahu ibdaa-un walaa icaadatun ay carabta dhahdaa shayga waa baaba-ayo ma soo noqonaya markay rabaan inay dhahaan ayay waxay leeyihiin shaygaasi uma harin bilaabitaan iyo soo celin midna uma harinay dhahaan labadaas macnaa marka meesha ku jira yacni xaq waa baaba-ay waayo markaas mana soo noqona baatilkii aan ujeeda cafwan waa baaba-ay mana soo noqonayo aayaddan nebigu wuxuu akrinayay markii maka uu soo galay oo maka uu furtay oo usha uu asnaamta saa ugu yacni ugu yacni riixayay oo ay baaba-ayeen ayuu wuxuu dhahayay jaa alxaqu wazahaqa albailu jaa alxaqu wamaa yubdiu lbaطilu wamaa yuciid iyo aayaddii kale suurat lsraa ayb wqul jaa alxaqu wazahaqa albailu ina albaila kana zahuuqa qul in dalaltu fainamaa adilu calaa nafsii qul waxaa tiraa in dalaltu haddaan dhumo aniga fainamaa wax kala ma ahane adilu waan dhumayaa aniga calaa nafsii nafsadeyda korkeedaan u dhumayaa ay faina wabaala dalaali faina wabaala dalaalii aniga dhumitaankayga baaskiisa calaa nafsii nafsadeyda korkeedau ahaanayaa wain ihtadaytu haddaan hanuunana fabimaa yuuxii fabiwaxyi rabbii rabbigay waxyigiisaan ku hanuunayaa ilayaani intii ka ah uu ii waxyoonayo maada marka masdariyaan ka dhigaynaa fabimaa wain ihtadaytu haddaan hanuuno fabimaa yuuxii ilaya rabbii fabiwaxyi rabbii rabbigay waxyigiisa ilaya aniga uu iisoo waxyoonayaan ku hanuunay inahu rabbi samiicun mid maqlid badan waayo qariibun dhowaansho badan oo addoommadiisa u dhow walow taraa id fazicuu falaa fawta waukhiduu min makaanin qariib walow taraa haddii aada arki lahayd id waqti fazicuu ay argagaxeen falaa fawta fakasho iyo orod lahum iyaga uma sugnaanin wa ukhiduu waa la qabtay min bilcadaabi cadaabkii baa lagu qabtay min makaanin makaan ayaa lagalagu qabtay xaggiisa makaanka oo qariibin aada u dhow yani macnaha waxaa weya meel walbay joogaan ilaahay kama foga ayaga waa u dhow yihiin waa lasoo qaban karaan min makaanin qariib saas walow taraa haddii aada arki lahayd id waqti fazicuu ay argagaxeen oo bacdigii iyo soo bixintii iyo alla hor istaagii falaa fawta yacni carar iyo fakasho lahum iyaga uma sugnaanin laadii marka khabarkeeda waa maxduuf wa ukhiduu waa la qabtay bilcadaabi cadaabkii baa lagu qabtay minmin makaanin meel ayaa laga soo qabtay xaggeeda meesha oo qariibin aada u dhow meel walbay joogaan ilaahay marka kama fakan karaanoo waaso meel dhow unbaa lagasoo ayuu kasoo qabanayaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa bihi aamanaa waan rumaynay bihi bilqur'aani qur-aankii baan rumaynay bay dhaheen wa annaa wa min ayna xaggeebaa lahum iyaga oo ugaga sugnaanayaa attanaawushu gaaritaan iimaan la gaaro xaggeebuu ugaga sugnaanayaa min makaanin meel baciidin aada u fog yacni meel aada u fog sideebay iimaan uga soo gaarayaani uga soo qaadayaan xarafkan marka attanaawushuna waa la aqriyey attanaa-ushuna waa la aqriyey attanaa-ushu marka la yidhaha marka waa min anna-iishi wahuwa alibdaa waa soo daahidda ayb attanaawush marka la yidhaahna waa attanaawul meeshana macnuhuna marka wuxuu u dhacayaa aakhiro iyagoo joogay leeyihiin iimaan waxba qur-aanaan rumaynay iimaankuna wuxuu lahaa adduunyada inay ku rumeeyaan adduunyana uma dhow hadda marka waxaa la leeyahay iimaan qaadasho say ugu sugnaanaysaa meel fog ay iimaan kasoo qaataan sidee bay ugu sugnaanaysaa kuwaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay bihi bilqur'aani baan rumaynay wa annaa waminayna xaggeebaa lahum iyaga uu uga sugnaanayaa attanaawushu iimaan gaarid in iimaan la gaaro oo la laaco oo lasoo qabsado xaggee bay uga sugnaanaysaa min makaanin meel baciidin aada u fog yani shay marka baciid ah weeyaan in markaas yacnii ay iimaan helaan oo ay gacanta ku dhigaan iimaan ilee waqtigiisii ma la joogay waqad kafaruu bihi min qablu wayaqdifuuna bilgaybi min makaanin baciid waqad xaqiiqa ahe kafaruu way ku kufriyeen bihi bilqur'aani bay ku kufriyeen min qablu hadda ka hor naam ayb min qabli mucaayanatihim alcadaaba cadaabka intaynan arag ka hor ayay ku kufriyeen qur-aankii iyo rasuulkiiba wayaqdifuuna way gamayeen bilgeybi bidanni mala ayay ku ganayeen min makaanin meel baciidin aada u fog ayay mala kaga ayay yacni kaga soo gamayeen nebiga sal alla l slam maladaa qeybka hadda danni baan ku fasirnay maxaana laga wadaa danniga shaacir waaye waa majnuun waa meelo kaloo wax ka soo bartaa waa been abuurte waxbuu been abuuranayaa waxaas oo dhan waa iska danni iyo hawas marka bilgeybi ay bidanni waay min makaanin baciidina wuxuu haddaynan cilmi ku dhisnayn waa wax marka mustaxiil oo aada u fog waay ayb macnahaasaa ku jira waqad xaqiiqa eh kafaruu way ku kufriyeen bihi bilqur'aani bay ku kufriyeen min qablu cadaabka intaynan arag ka hor min qabli mucaayanatihim alcadaaba wayaqdifuuna way ganayeen oo way tuurayeen bilgeybi qeybka ayay ku tuurayeen yacni bidanni malo wax iyaga ka maqan oysan aqoon u lahayn ayay iska ganganayeen waay min oo nebiga markaa ay ku tuurtuurayeen oo hadba wax ku sheegayeen min makaanin meel baciidin aada u fog ayay yacnii danni iyo malo kaga soo ridayeen waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun waxiila waa la kala teeday baynahum iyaga iyo wabayna maa kii dhexdiisa yashtahuuna ay jeclaysanayeen iyaga iyo wixii ay rabeen waa la kala teeday waxay rabeen marka waa maxay in adduunyo loo celiyo ay soo rumeeyaan arrintaa waa laga teeday waxaa kaloo la dhihi karaa waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun innaga hadda adduunyadan joognaa waxbaa naga hor muuqdo waxbaan jeclaysanaynaa mawdkii baa naga celinaya soo maaha haddii waqtigiisi aan aanan gaarinba oo ilaahay uunan noo qorin shaygaa gaaridiisa shaygii aada rabtay oo aada ku taamaysay iyo adiga geeridii baa idinkala teedayso waxiila waa la teeday baynahum iyaga iyo wa bayna maa shay dhexdii yashtahuuna ay jeclaysanayeen kamaa sidii fucila lagu sameeyey biashyaacihim kuwa iyaga la midka ahaa gaaladii iyaga ka horreysayba markay cadaabka arkeen waa cabaadeen cabaadkiina waxba uma tarin in min qablu iyaga hortood min qablihim yacnii iyaga hortood innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen fii shakin shaki dhexdiisa shakiga oo muriibin wax shaki geliyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed